runti waxaan u wanaagsan dadkaana dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigistii oo alaaba idinkasoo aan idinka soo gudbino waraysiyada xiisaha leh ee ku saabsan arrimaha siyaasadda soomaaliya dhegeystayaal sida aad wararka kala socotaynba waxaa dhawaanahanba ku sugnaa caasimadda maamul goboleedka puntland ee garowe wufuud kala duwan oo ka kala socday amaba aan idhahda uu hogaaminayay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya kuwaasi oo kala xaajoonayay mas-uuliyiinta shacabka iyo isimada puntland arrimaha mowqifka nidaamka four point five oo ay hore u diideen maamulka puntland wararkaasi iyo meesha laysla marayo ayaa waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira oo aan ka waraysan doonaa afhayeenka isimada puntland garaad cabdillaahi cali ciid garaad marka hore kusoo dhawow madasha sigis waa dhowahay waanan idin salaamayaa dhammaantiin buu idin salaamaya waayahay garaad aynu gudagalno su-aalaheena bal marka hore waxaad sharaxaad gaaban naga siisaa sida shirka u bilaabmay iyo sida laysu hor fadhiistay
shalay oo anigu hadda maanta xilliga idin tahay garan maayo laakiin waktiga annaga shalay noocaas beedii subaxnimo ayaa wafti muqdisho ka yimid oo safaraac uu hogaaminayo ninka u n ka odayaheeda guud wakiilka uga ah soomaaliya fadhi la yeesheen isimada oo ay weheliyaan qayb ka yihiin nabadoonada puntland dabeetana arrin la filayay oo warkeeda lasii hayay dabcan oo ka timid muqdisho folada federaalka dawladda federaalka ah beesha caalamka nimanka la yidhaahona ay taageereen oo ku saabsan sanadkan baarlamaanka habka loo xulayo oo four point five ay iyagu isku raaceen puntlandna diiday ayay ka daba yimaadeen bacdal muddo si ay halkan uga weydiiyaan aragtida ay ka qabaan four point five ka in wax lagu xulo taas oo ahayd runtii mid madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayay ay kasoo biyadiideen dabeetana ay usoo celiyeen talada dadweynaha reer puntland in ay aragtidooda taageeraan dee diidmada dawladda ama ay ka hor yimaadaan saasay doonayeen inay malaa hubiyaan waa tahay dabeetana kadib waxaa dhacay isimadu waxay taageereen dawladooda iyo shacbigooda aragtidoodii ayay taageereen iyaguna waxay yidhaahdeen arrintaa four point five ka ah yeeli mayno bay yidhaahdeen annaga oo ku raacsan dadkayaga iyo dawladdayada sidaasay dabatana dood gaagaaban iyo qoraal faahfaahsan ku dhiibeen oo ugu gudbiyeen
waa tahay ninkaa ergeyga ahay markaa marlabaadka hadalka uu ku noqday isagoo aan ku qanacsanayn lana arkayay hadalkiisa qaybaho qaybahe qaybihiis in hanjabaad iyo waxaas ku jirto laakiin dheg looma dhigina halkii unbaa lagu adkaystay waxaa la yidhaha arrintaa iyada ahi sida aanu qoraalka idinku dhiibnay inaanaan ogolayn four point five un bay naga tahay beesha caalamka xogta ay iminka raadinayso waxay ahayd mid u baahnayd ama ay ahayd in xilligaa intaan go-aanada lagu soo boodin in la weydiiyo dadka ayay ahayd laakiin hadda de beesha caalamku iyagu go-aan saddex beri buu joogay wakiilka u n ku saddex beri buu joogay markuu go-aanka taageeraya dabcan waa tahay xaajadaaswayahay garaad adigoo raalli aan kaa dhex galo hadalka aan su-aal kale ku weydiiyo wafdiga idin yimi ee ergeyga qaramada midoobay oo hogaaminayay ma waxay qaabileen ama ay la kulmeen isimada puntland shacabka ama bulshada rayidka ah ee puntland iyo siyaasiyiinta ama maamulka puntland intaasoo qaybood oo aan magac dhabay miyay la wada kulmeen mise imad simada iyo siyaasiyiintu meel la kulmeen yay la kulmeen foolka fool sidaanu warka ku hayno ugu horeyntii nimankani dawladda ayay arkeen bacdina waxay arkeen ururada bulshada habeennimadii ama galabnimadii bacdina waxay arkeen isimada oo iyo qeybtooda iyaguna cuqaashu ay shirkaas dhinac kaga jireen kadibna waxay arkeen siyaasiyiintii oo laba qaybood ah qayb uu hogaaminayo madaxweynihii hore faroole iyo qayb cali xaaji warsamo oo wasiirka tacliinta kasoo noqday xukunkan hadda jira qaybtiisii hore waatay bay iyagana arkeen waxay kaloo arkeen baarlamaanka intuba isku mawqif bay noqotay
waatay si gaara isimadiina oo kale waxaa tahay afhayeenkii isimada puntland waa maxay su-aasha ergeyga uu toos idiin weydiiyey haddii aad tihiin isimada puntland aan tusaale ku siiyo ma wuxuu idin yidhi ka noqda mawqifkiinii four point five mase wuxuu idin weydiiyey xaggee mawqifkiina aad ku ogtihiin maxaad go-aansateen haddaad isimada tihiin ma la qabtaan maamulkaas sida ay uga hor yimaadeen four point five waa maxay su-aasha ergeyga qaramada midoobay garaad uu idin weydiiyey ergeyga qor qaramada midoobay su-aal toos ah markii ugu horeysay muu ahayn laakiin hadalkiisa oo isku dhafan four point five iyo beesha caalamka aragtidooda iyo federaalku inay go-aankaa gaadheen idinku maxaad ka qabtaan buuna yidi waa tahay markii dambana sheeko aada u badbadan oo aan si fiican waktigaa diyaar loogu ahayn ayuu ayuu waday oo qaybtood hanjabaado iyo waxaas inay ku jiraan ay u muuqanayeen labada kun iyo labaatanka doorashada ah iyada naftarkeeda way ku jirtay hadalkiisa hase yeeshee dee odayaashu waxay yidhaaheen taa labada kun iyo labiyo labada kun iyo labaatanka tan ka sokayso oo tan ah ayaa loo baahan yahay in xal laga gaadho ayay ahayd dabeetana ergeyga igad ayaa isagu su-aal soo jeediyay runtii ahayd haddii siyaasadii puntland sidaa tahay annagana aynu go-aanadaasi taageeray maxaad ku talin lahaydeen oo looga gudbi karaa meesha hadda xaajadu ka joogto ee puntland ay ka joogto iyo siyaasadda dadku isku raacsan yahay shacbi dawlad iyo siyaasi iyo isimo dabeeto taa dee waxaa la yidhi su-aashaasi inkastoona waktigeeda joogin haddana jawaabteeda oo waktigeeda aan beri iyo saadama midna la odhanaynin hase yeeshee wixii macquul ah oo ummaddan gaar ahaan puntland dan u ah guud ahaana soomaali dan u ah wax laga fekeri doono waktigeeda xilligeeda jawaabteeda la heli doono ayay noqon doontaa haddii aan la idmo garaad cabdillaahi cali ciid maxaa kamid ahaa hanjabaadii uu idiin soo jeediyey ergeyga qaramada midoobe amaba wafdigii idin yimi
waxbaa laydin siiyaayo waxaa laydin siiyey ayaa laydinka goynayaa iyo ciidamaha laydin masruufa caalamka ka yimi oo dhiigooda ku daa soomaali nabadgelyadeeda wax ka raadinayo oo dhiigoodii meesha ku daadanayo oo xisaabaad badan oo lagu bixiyo ayaa la joojin doonaa iyo arrimahaasaa ku jir jiray waxbaa laydin siiyaayo waxaa laydin siiyo ayaa laydinka jari doonaa oo waa kaa
waa arrimaha dhinaca dhaqaalaha
arrimaha dhinaca dhaqaalaha iyo nabadgelyada oo ciidamada afrikaanka ah oo meesha jooga uu leeyahay dhaqaalaha la siiyo oo cidda iyo camuudda ka badan oo idinka dartiin lagu siiyo marka annaga beesha caalamka dee kamid baan nahay run ahaantii hase yeeshee dingaraadii inagu dhacday baa weli la moodaa soomaalida ama ay tahayba inay iska dingaraarsan tahay dan bay leedahay dabcan beesha caalamku danteedu mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid kale iyo bay tahay annaguna dan baanu leenahay marka dad waaweyn oo odayaala baanu nahay inu si kasta hanooga muhumaato halkan aanu hadda joognona meeshaanu kusoo gadhnay tala caalamku leeyahay maya tala aanu leenaha leeyahay soomaalida haddeer annaga nala ku waxayna la moodaya inaanu tafsiirka qaarkii waxbaad xumaysaa laleeyahayna waxay nala tahay halkaas inay soo gaadho sababta koobaad annaga ahayn oo ama halkan wixii aanu uga yaglelay ha ahaato ama federaalka ha ahaato ama xamar iyo tegideedii iyo yacni inaanu salka u dhigno sababaha oo dhan annagaa le oo midna dafiri karo maaha ninkii dafirayaana waa gidaar budcur boyna ku cadaynaya runtii waatay marka beesha caalamka aanu ka midka nahay iyagu dan bay leeyihiin annaguna dan baanu leenahay marka dantooda si daacada oo jirta inay noogu sheegaan ama hoos noogu sheegaan ama kor noogu sheegaan dabeetana wixii aanu ka aragtida iyagu tahay oo run ah dantooda diidi mayno wixii markaasi macquul ah taa iyadana inaanu sheegano de xaq baan u leenahay marka in la yidhaahdo waa laydin qabsanaya oo wax suurageli kara oo la yidhaaho nabadgelyadaa lasoo celinaya stability oo la sameynaya sideed bay tahay wax suuro geli karaa laakiin meel dhexe inala ku ururejiyo waxay nala tahay dedada waaweyn baanu meesha dhexe urureejina wardantina iyo dantayada aanu isla iyaduna dabeetana macaamilo weeye annaga sheekadayada
waayahay garaad cabdillahi al ciid haddii su-aal kale aan ku weydiiyo markii aad indhaindhaysay kulamadii aad la qaadateen wufuudda martida idin ahaa ee idin yimi hadalkooduma wuxuu u u dhigmayey in idinka ka maslaxa ahaan ay idin weydiinayeen si degan waxa mawqifkiinu yahay mase waxay idin wadeen fariin ah waa inaad qasab ku yeeshaan arrinkan aanu idinla nimi arrintu ma maslaxay ahayd mase qasab bay ahayd
waxay u badnayd runtii maslaxo waxay dareenkooduna run ahaantii dee waayo arag umay ahayn umada halka joogta matalan sufaraacdaa soconaysay sufaraacdaa soconaysay ninka ergeyga u n ka ah iyo maraykanku waa joogo talyaaniga iyo ingiriiska iyo waxaasi waa jooga waxay leedahay horaantii markii ugu horreysay halka yimaadaan inay ahayd marka wax aragti ah oo hore oo ay ka qabeen dadkan ayaan jirin dadkii kale iyo dawladdii iyo maxaanku rahdaa xamar iyo haddii bedetada leeyahay koonfur galbeed iyo halkan iyo waxaa waxaa isku raacay marka isku raacaasi cod baa waxle ma aha meesha cod ma yaallo waxa yaalla kalsooni cid waliba kalsoonideeda dee xaq bay uleedahay marka ninkaa un mooyaane dadka kale hadaladiisu way way way way way way silacsanaayeen dhaqaale iyo waxtar iyo halkaa iyo halkaa iyo waxaasaa lagu warwareegay marka wax aragti oo hore niman ayaanay dadkaasi ka qabin dalka iyo dadka jooga aragti rasmi ah baanay ulahayn deerkood waxaa laga yaabaa inay waxu kaysanayeenna waaba laga yaabaa oo niyeynayaan inay mar kale soo noqdaan waa suuragal waayahay garaad su-aal kale aan ku weydiiya aan taada ku raaco in qaramada midoobay ergeyga ka socdaa aanu wax fikar oo weyn ba idinka haysan haddii aad tihiin puntland markii uu soo caga dhigay ee uu arkay in shacabka reer puntland iyagoo isku duuban ay diideen four point five iyagoo debadbaxyo iyo mudaharaadyo balballaaran caalamka ku tusay markii uu soo galay gudaha caasimadda puntland ee garawe markuu indheendheeyey haddii aad tihiin isimadiinu sida aad uga soo horjeedaan four point five markii uu arkay mas-uuliyiinta iyo maamulka puntland sida ay u diidan yihiin ee aanay raalli uga ahayn four point five maxaad odhan kartaa garaad ayaa caqli ahaan ninka ama fekerkiisii ka bedeli kara oo odhan kara dadkan waa dad midaysan waa waax muhiima puntland waa meel dadku ay isku duuban yihiin oy mowqifka arrin ka wada mareen arrimahaas oo dhan ma is odhan kartaa way bedeli kartaa maskaxdiisa fakarkii markii hore uu ka haystay puntlandna mid ka duwan ayuu la dhoofi karaa mid ka duwan waa la dhoofi karaya fakarkii laakiin mawqifkiisa waxay ka bedeli doonto anigu ma hadeer ma malayn karo isagu ninkani waa ambassador united nationska ah ma aha dawlad kama wakiil aha ninkani dhinaca kale waxoogaa ninkan nin afrika ku dhasho uganduu ku dhashay baa la waana ingiriis marka waxoogaa yar oo isla weyne ihi inay jirtay waa laga yaaba hase ahaatee dee wuxuu markii hore fekerayay dabcan wax ka duwan buu meeshan ka tegaya waa run weya markaas
waayahay waa maxay natiijada ama rajada aad qabtaan haddii aad tihiin puntland wafdigan marka ay muqdisho ku noqdaan maxaa isbedel oo iman kara oo raja baad isleedahay inagu waa tashanayna run ahaantii waxaan u diyaar garoobeynaa doorashooyinka kale sidii loo hagaajin lahaa oo guddigii doorashooyinka loo samayn lahaa oo dabatana axsaabiyaalka loogu tallabsan lahaa oo waxa aanu gacanta ku hayno wixii hadda qabyo ah oo jira inaanu qabyadayadaas dhudhoweysano oo khasab bay nagu tahay in laga fekero khasab bay ku tahay ummadda halka joogta waa aragnaayo cajada bilmasalan beesha caalamku soomaaligu taladeeda iyadaala dhinac bay ka tigay haddana dhinac buutay ka isticmaashay waagii dhaweyd waxay yidhaahdeen maalin laguma dari karo maalin bal waxay ahaan lahayd may odhanin soomaalida idinku balhadda mawqifkiina muujiya ma aanay dhihin maalin laguma dari karo haddana four point five bay dib ugu soo celiyeen oo doonayaan dadki inay ku tirsadaan wax isle maaha waa wax iska soo horjeeda weya arrintaasi marka anagu wixii danaha iyaga inaynu ka fakerno u tashano weye beesha caalamka inaynu la macaamilana yacni diyaar baanu u nahay haddaanay beesha caalamku haddee si aan saxnay noo soo gelin saasay ahaanaysa
waa tahay garaad cabdillaahi ali ciid haddii ay cirkaa u booddo haddii arrintu qadaadaato haddii hanjabaadan aad tixgelisaan oo ayba dhacdo in bulshada caalamku berri ka maalin ay xoogaaga dhaqaalaha idin siiyaan ay idinku cidhiidhiyaan haddii aad puntland tihiin maxaa tala idin yaalla maxaa idinla gudboon waa tirsanayna annaga horta anigu haddeer dhaqaalaha beesha caalamku na siiyo midaan aada iyo aada xooggaal uga ahay maaha filina maayo beesha caalamku wax weyn oo ay ku xisaabtanto inay puntland soo geliso malayn maayo waxaan ku sheegaya anagu puntland markii aan dhisayno mabaadicdayadii marnaba ismaan laha ismaanaan lahayn beesha caalamka iyo cid kale toona waxyeela xaggeeda idinkaga imanaysa laakiin waxtar waanu filaynay mar walba iminkana ummadani ummadaha wax la tarayo ayay kamid tahay wax dembiyo aanu galayna haba yaraata ma jirto laakiin dantayada run ahaantii waa u tashanaynaa hadday adkaato iyo haddii aanay adkaanba mar walba waxa khasab ku ah puntland dantooda inay u tashadaan weye kaalinta ay leeyihiinna hubiyaan cidna aanay ku tacadiyin tacadi iyo niman noloshooda rabina aanay yeelin xiisada magaalada haatan waa sidee garaad garow oo kale aada iyo aada bay udegan tahay aada iyo aad ba aad baa loogu faraxsan yahay ummadda halkan joogtaa shacbi iyo dawladda inay isku mawqif noqoto
wafdigu goorme waanba bixi doonaan muqdisho wallahi kullay bulshada maanta laga yaabaa inay ambabaxaan anigu barnaamijkooda sidaa ulama soc socdo laakiin waxaa suuragala inay maanta baxaan waa suuragal kulleyba hawlihii wixii ciddii ay aragtidooda u socdeen waa la dhaweeyeen dawlad baa noo dhisan haddana waxaanu awood u siinay beesha caalamku inay shacbiga bulshada rayadka iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo siyaasadda iyo dawladda inay sidaa u dhex jilaaxaan oo dawlad baa ummadda matisha dawladda ummadda matisha aanay ku ekaan inay ciday doonaan la kulmaan shaksi iyo shaksiyaad iyo koox ay la kulmaan marka waa ballaaran tahay inay sidaas yacni iyagu naftarkoodu wanaagga meeshaa jira ay ku qancaan baa la rabaa maaha inay xoogaa madaxtaag madaxtaaga ayaa waxaasi maya adeer kacbe waayahay garaad cabdullahi ali ciid haddii aan su-aal kale ku weydiiyo haddiiba sidii hadda aynu ka hadalnay dhaqaalihii laydinku hanjabay oo aada moodid in weli laydin guuxayo oo ay dhici karto in laydinku adkeeyo talooyinka iyo shirarka iminka aada qaadan doontaan ma laga yaabaa inay ku jirto in puntland ay dawladda federaalkaaba ay ka baxdo ama ay ka goosato oo sida somaliland oo kale ay ku dhawaaqdo amaba ay hindisto inay tiraahdo gooni ayaanu isu maamulayna ummadda puntland bay u taallaa haddana waxa weeye waxaa la yidhi sidaad jeceshay haddaad weyisada ka fursan weydid baa la yeelaa ninkii aniga sabar yahay ahayd u xoogti waxa weeyaan annagu wanaag soomaaliyeed iyo ummad soomaaliyeed oo isku dana oo isku dada oo isku dara baan doonaynay hase ahaatee wixii aad ka fursan weydid wixii laga fursan waayo waa laga fekerayaa sidii loo yeeli lahaa waa laga fekerayaa nolol iyo dadnimo na waa lagu tashanayaa run ahaantii
arrintan ma soomaalida dabada ka wada mise bulshada caalamka lafteeda ayaa fargelinka xoogle ku hayso oo ay dani ugu jirtaa baad is leedahay garal cabdillaahi cali
wallaahi qolada xamar coko nidaamkan hadeer forbonsa ka hayo lix iyo tobanka doorasha qabsooni doonto madaxweyne ku celcelinaya iyo haddana maalmihii bilihii ugu dambeeyay bil kamida doorasha ma suuro gelayso in la yidhaahdo haddana in four bond five la yidhahdo waxaa laga yaabaa sida hadda waxyeyne in wax lagu celiyo fekerka jiraa inuu yahay humaagaasi waa noo muuqdaa marka soomaalida xamar joogta qaybta mas-uuliyadda haysa ayaa xaajadan dherindherinaysa runtii waa hagaag halkaa ha dhegaystayaal waraysigaasi aad ka dhegaysanaysaani waa madasha sigistii oo alaaba aan idinka soo gudbino waraysiyada xiisaha leh ee dhinaca siyaasadda soomaalida ku saabsan asad maxsuudi ayaa dhinaca xidhiirinta inta badan inoo qaabilsan sidii hore baan idinku sheegay waxaa marti nagu ahaa aawa madasheena afhayeenka isimada puntland garaad cabdilaahi cali ciid garaad aan su-aal kale ku celiyo dadka reer puntland ee ku dhegaysanaya ee gurbaha jooga iyo kuwa kale gudaha joogaba waa maxay talada iyo tusaalaha aad uga soo gudbinaysid madashan sigisti oo aad usoo jeedinaysid bulshadaasi ama shacabkaasi reer puntland waxa weeyaan dadka reer puntland isku tashada baan leeyahay sidii horeba loo yiri dadka dibadda jira waxaa layidhi laba huraan waa caws jilaal wadankiini waa kan talo iyo tabar wixii aad kusoo kordhinaysaan kusoo kordhiya ayaa leeyahay antibaad iyo digdig dibad ka timi iyo mid guda ka timi toona waxaanu yeelayno runtii ma aha marka wixii aad tala haysaan wixii aad tabar haysaan wadankiina kusoo kordhiya welibana xilligan wadankan goboladan qaybtood abaar kurul ayaa ka jirta abaar kurul ayaa jirta oo la hayaamay oo la keeriyey oo waa kaa oo waa kaa marka wadankiina u kaca dalkiina u kaca lama huraan waa caws jitaal halkan baa meel kasta oo la joogo saldhigeena wadankaagu waa waalidkaabaa le saldhigiini waa kan y baan leeyahay reer reer puntlandna waxaan leeyahay isku duubnaada oo isku duubni wax ku yeela ama wax ku diida aad iyo aad ayaad umahadsan tahay garaad cabdilaahi cali ciid oo isagoo caawa marti noogu ahaa madasheena sigidi isagoo khadka telefoonka si toosa aan ula xidhiidhnay isagoo jooga magaalada garowe aad iyo aad baad umahadsan tahay garaad cabdilaahi cali ciid aada iyo aada baad umahadsantihiin waan adin salaamayaa dhammaantiin intay dhegeysanayso o dhan waraysigeenina caawa intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa waa anigoo ah cali xaraare dhammaantiinba waxaan kaga tegaya tan iyo kulankeena dambe intaynu dib u kulmi doono waraysi kan oo kale sida iyo nabad geli